Kulankan ayaa ujeedkiisu ahaa mid looga hadlayo dardargelinta dhismaha wadooyinka magaalada Jowhar iyo doorka ay ka qaadan karaan kobaca dhaqaalaha. Kulanka ayaa waxaa kasoo qayb galay dhalinyarada, aqoon-yahanada magaalada Jowhar, gudoomiyaha xaafadda Hantiwadaak iyo gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Shabeellaha Dhexe. Ugu horreyn, aqoonyahan Maxamed Faarax Nuur oo ka mid ah aqoon-yahanada kasoo qayb gashay kulanka ayaa sheegay in dhismaha wadooyinka tahay isha ugu muhiimsan ee laga samayn karo dhaqaalo.
Maanta horta markii la dhaho wadooyinka ama dhismaha wadooyinka markii la dhaho laf laf ahaantoodu waa qayb ka mida kaabayaasha dhaqaalaha maantii aad iyo aaday u horumarinayaan socio economica dhaqaalaha bulshada islamarkaasina products walba ama alaabo walba oo kala duwan ee magaalada darafyadeeda ka imaatay inay si maxay ahaytoy turxaan la-aana oo degdegsiimaha inay magaalada suuqeeda marketkeeda kusoo gaarto ayay sabab u noqonaysaa products walba ama alaab walba oo magaalada dhexdeeda ka tagtayna inay magaalada qeybaheeda kala duwan ay si degan ku gaarto ayay sabab u noqonaysaa sidaasi lamidana bulshadiina way u fududaanaysaa inay meel to meel inay tagaan taasoo run ahaantii dhaqaalaha ganacsiga dhaqaalaha qeybta ganacsiga saameyn qurux badan ku yeelanayso dhinaca kale gudoomiyaha xaafadda hantiwadaag cusmaan cumar maxamed ayaa sheegay in ay waajib tahay dhismaha wadooyinka si loo horumariyo kobaca dhaqaalaha iyo horumarka deegaanka wadooyinkaanu iskama imaan anigu waa joogi jirnay waxa hadda madaxiiga ku yaalla maanta waa ciro in magaaladaananu ku dhashay intaan waa joognay magaaladii anoo idoo dhisan laamigeeda u dhashay ayaa ilaa hadda saaran waa laamigaan ka yimaada muqdisho ku kala qaybsama haddana meesha la yidhaahda suubiye ayuu lama ka noqdaa wuxuu isaga wuxuu isaga darmi jiray haddana baryare marka waxaan rabaa intiyaa weli taagan maanta marka inaan ka gudubna labada kun iyo dhowr anagoo joogno labada kun labaatan iyo shantii anagoo marayno in wadooyinkaas ay sideeda sii ahaadaan waxaa diiday duruufta timiday iyo baabulationka bulshada meesha degan ayaa diiday waxaana hirgeliyey dawladda hadda ka jirta dawladda hirshabeelle madaxweynihi wuxuu sameeyey ku dadaalay in la helo golo deegaan golihii deegaankee la dhisay ee la diyaariyey juujiga soo bixiyey ayaa hadda wuxuu sahlay in mashaariic badan loosoo ogolaado meeshii macnaha golo deegaan laga laga dhisaba in mashaariic badan loosoo ogolaado ugu dambeynna gudoomiyaha ururka haweenka gobolka shabeellaha dhexe faadumo caddo ayaa dhankeeda sheegtay in ay diyaar u yihiin garab istaagga dhismaha wadooyinka magaalada iyo horumarada ka soconaya degmada wadooyinka hadda waa la dhisayaa oo waa aragteen kolleyna waxaday bilaaw yihiin laguma laguma fududaan karo laakiin hadda waa loo xil saaray waana loo taagan yahay wadooyinkana waad aragteen dhismaa ka socoto marka bal waxaan arkaynaa insha allahu waan rajaynaynaa inay si qurux badan ay ku dhamaatana insha allah waan rajaynaynaa dhismaha wadooyinka magaalada jowhar ayaa ah mid kaalin weyn ka qaadan kara kobaca dhaqaalaha iyo bilicda magaalada jowhar